بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waa darsigii labaad ee aan ku sharxaynay kitaabka nawaaqid ulislaam oo sheekh maxamed cabdiwahaab iska leeyahay darsigii hore muqadimaad buu iska ahaa iyo laqba aan laqbaynay nawaaqiddii tobanka ahaa dhammaantood kitaabu tawxiid waxaad ku soo barateen baabu alkhawfi min ashirk cabsi laga cabsado in qofku uu shirki ku dhaco sababtoo ah maadaama qofka mushriga ah uu naarti ku waaraayo oo alla uu sidaa xukumay ina aladiina kafaruu min ahli ilkitaabi waalmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha kuwa gaalada ah ama ahlu kitaab ha noqdaan ama mushrikiin ha noqdaane jahannamay gelayaan iyagoo ku waaraaya alla uu yidhi marka maadaama qofka mushrika uu naarti ku waaraayo in shirkigii la iska ilaaliyo laga cabsado waa wax matluub ah sharcan oo qofka maslaxaddiisu ay ku jirto dadka ahlu cilmiga ahina ay maaragtay ku qasban yihiin inay dadka u caddeeyaan waxa diinkooda fasaadinaya oo islaamkoodii burinaya si qofku uu u badbaado aakhiro qofkii maanta si xaq ah oo xaq ku dhisan kuu cabsi geliya oo shirkiga kaaga diga si aad berri u badbaaddo qofkaas waa qof kuu naseexeeyey waa qof khayrka kula jecel warkiisa inaad diiddo ma ahan dadka waxaa ku badan inay qofka masaa'il ku khilaafsan ay la coloobaan ee warkiisa aanay maqal walow xaqba ha u sheegaayo oo kitaab iyo sunno ha uga warramaayo iyo sidii saxaabadu diinkan u fahamsanaayeen taasina sax ma ah haba lagugu diro qofka oo magacyaha loo yeelo maaragtay salafiyo iyo wahaabiyo iyo ha lagu nacsiyo ha lagugu diro laakiin qofkuu sheegaya waxaad ku badbaadi lahayd berri inaad dhegaysato yaa waajib kuu ah si aad u badbaaddo waxay dhihi jireen akhuuka man sadaqaka laa man sadaqaka qofka waxa aad hadda ku sugan tahay adigu ku yidhaha okay waxba kaama hadlaysna iyo qofka runta kuu sheega yaa walaalkaaga saxdaa ah kan runta kuu sheega oo aan maaragtay been kuu sheegin oo waxa khatartaa si dhaba kaaga warrama kaasaa walaalkaaga ah kan runta kuu sheegaa walaalkaaga ah marka arrinkan in la fududaysto ma ah nawaaqidka laga hadlaayo qofka badbaadadiisa ku jirta wax yaaryaar galana maaha maadaama badbaadadii aakhiro laga hadlaayo marka shiikha kitaabkan alifay sida daahirka oo ka muuqata waxay tahay inuu walaalihiisa muslimiinta jecel yahay ugana digaayo khatarta iyo waxa maaragtay halaagga daa'imka ah u keenaya wuxuu yidhi sheekhu bismi illaahi araxmaan araxiim iclam ana nawaaqid alislaami cashara waxaad ogaataa in waxyaabaha islaamka buriya ay toban yihiin toban waxyaabaada islaamka buriya buu leeyahay gadaal dambe waa kaka sheegi doona inay yihiin kuwa ugu khatarta badan oo dadkuna ay aada ugu dhacaan weliba darsigii hore waxaan kusoo sheegnay inay maarata u badan yihiin wixii tawxiidka ku saabsan oo markaa uu shiikhu maaragtay mashaakil badan ku arkay dadkii uu la noolaa iyo zaminkii uu joogay uu uga naseexaynayo ilaa waa nagii sheegnay in maaragtay fuqahadu waxyaabaha diinka looga baxo ay sheegaan ay aada u badiyeen oo qaarkood kitaabo waaweyn ka qoreen oo ilaa afar boqol oo naaqid ay gaarsiinayaan inkastoo aanay hadda wada musallam ahayn waxay dhici karta marka qaarkood wax khilaaf ku jiriya inay sheegayaan laakiin macnaha wax lala yaabo maaha inuu shiikhu maaragtay hal safxo iyo laba safxo kuugu soo aruuriyo wixii muhimka ahaa oo maaragtay diinka looga bixi lahaa oo uu ku waafaqsan yahana culimmadii ka horreysay culimmadii ahlu sunnada ee isaga ka horreysay yuu ku waafaqsan yahay wuxuu isagu iska soo aliftay maaha waana arki doonaa haddii alla yidhaahdo marka sida nuskhooyinka qaarkood ku jira iclam ana min acdami nawaaqid alislaam cashara yani nawaaqidda islaamka kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a toban baa ka mid a nusakhda qaarkood yaa sidaa qoraaya sida durarusaniya iyo nuskhada ku jirta anoo alla kaalmaysanaya yaan bilaabayaa buu leeyahay kitaabkan allihii naxariista guud lahaa oo naxariista guud naxariista alraxiimi ee naxariista gaarkaana naxariista dadka muuminiinta u naxariista iclam buu leeyahy marka ogow iclam marka la leeyahay wax muhima laguu sheegaya waay macnuhu kutubtiisana badanaa shiikhu saasuu ku bilaabaa siay culimmadu yidhaahdeen marka waxa islaamka buriyaahi waa toban naaqid alawalu ashirku fii cibaadati illahi tacaala kan koowaad waa maxay waa in cibaadadii alleh duulal kale wax laga siiyo oo duulal kale lala wadaajiyo waddaliilu waxaana u daliil uu yidhi qowluhu tacala qowlkiisu uu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik billahi faqad iftaraa isman cadiima alla ma dhaafo in cibaadadiisa wax kale lala wadaajiyo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii intaa ka hooseeyana qofkuu doonu u dhaafaa oo dembiye ah laakiin shirkiga isaga lama dhaafo oo waanagii kusoo bilownay in gaaladu ahlu kitaabi mushrikiin waxay yihiinba ay naarta ku waari doonaan ay jahannamo geli doonaan lama dhaafo marka shirkiga lama dhaafo wixii ka sokeeyo dembiyana qofkii alla uu doono yaa loo dhaafaa waman yushrik billaahi qofkii alle cibaadadiisa wax kale la wadaajiya faqad iftaraa isman cadiima wuxuu ku dhacay dembi aada u weyn oo dembiyada kale wax yare ay noqonayaan marka isaga loo fiiriyo marka dembigii shirkiga iyo dembiyada kale in farqi weyn u dhexeeyo yaa meeshaas lagu ishaaraya sida culamada tafsiirku ay sheegeen iftiraa marka la sheegana hadal lagu hadlana wuu noqdaa ficil la sameeyana wuu noqdaa wax layska been abuurtana wuu noqdaa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam way gaaloobeen kuwuu yidhi alle waa masiix bnu maryam waxay yidhaahdeen alle waaba ciise wa qaala almasiixu laakiin masiixu wuxuu yidhi yaa banii israa'iil acbudu allaha rabbi wa rabbakum sidaasuu kula hadlay nabiyullahi ciisa dadka ee been bay sheegayaan iyagaa been alifanaya nimankan gaalada ah wuxuu yidhi yaa banii israa'iila ilmihii yacquubow ucbudu allaha rabbi wa rabbakum allah keliya caabuda ee aniga rabbigayga ahaa idinkana rabbigiina ahaa innahu man yushrik billaahi qofkii cibaadada alle wax kale la wadaajiya faqad xarama allahu calayhi aljanna alla jannadii buu ka xarimay oo janno geli maayo shaqana kuma leh wa ma'waahu nnaaru hoygiisuna waa naarti wamaa lildaalimiina min ansaar kuwa gaaladaana wax u gargaara heli maayaan duuduub ahaan marka wadaadku wuxuu rabaa inuu ku caddeeyo in qofkii alle duul aan ahayn caabudaahi uu cibaadada alle wax kale la wadaajiyey shirkiguna waa noocyo badan yah waxaa ugu cadcad in alle keyrkiis la caabudo tusaale uu sheegu wuxuu yidhi wa minhu dabxu ligayri illaahi shirkiga waxaa ka mid ah in waxaan alla ahayn wax loo gowraco kaman yadbaxu liljinni aw lilqabri sida maaragtay kuwa jinniga wax u gowraca ama qabri wax u gowraca labada aayadood ee shiikhu soo arooriyana wuxuu rabaa inuu ku caddeeyo khatarta shirkigu uu leeyahay marka duulan alla ahayn qofkii caabudaa cibaadada alluu wax kale la wadaajiyey macnaha shirki buu ku dhacay arrinkaasina waa arrin hadalkii alleh iyo hadalkii rasuulkaba aada ugu cad oo maaha wax qarsoon maaha faatixada aan salaada ku akhrino mar walba waxaa nalagu waajibiyey inaan dhahno iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka cibaadada alla keliya iskale waayo macnuhu ilaahu keliga aan ku caabudaynaa ibnu cabaas markuu iyaaka nacbudu fasirayo muxuu yidhi iyaaka nuwaxidu wanakhaafu wanarjuu yaa rabbanaa laa hayrak ilaahu adiga keliya yaan ku keliyeynaynaa cibaadada kugu keliyeynaynaa keligaa baan kaa cabsanaynaa keligaa ayaan ku rajaynaynaa duul kale caabudi mayno kana cabsan mayno mana rajaynayno qataada wuxuu leeyahay yaamurukum an tukhlisuu lahu alcibaadata wa an tastaciinuuhu calaa amrikum alla wuxuu idin farahayaa inaad cibaadada u saafi yeeshaan isaga ood keligii caabudaan arrimihiinana alla aada u kaalmaysataan sancaani wuxuu leeyahay alla wuxuu addoommadiisa faray inay yidhaahdaan iyaaka nacbudu keligaa ayaan ku caabudaynaa wuxuu leeyahay qofkana warkaas loo rumayn maayo ilaa inuu alla ku keliya yeelo cibaadada moogiye haddii kale wuxuu iska noqonayaa qof beenlow ah ilaa aayadda macnaheedu waa maxay nakhusuka bilcibaada wa nufriduka biha duuna kulli axad cibaadada adaan kugu keliya yeelaynaa duul kale o dhan waa iska ilaalinaynaa caabudaadda waa ka ilaalinaynaa marka cibaadadii ku keliyeyntii alle lagu keliyeynaayey ma dhammaystirmayso ilaa in ducada iyo wax weydiisashada wax allah moogi wax kaloo awooda aanay jirin lagu keli yeelaayo alle marka dhibku u dhaco iyo shiddadu iyo marka nicma jirtaba in allah keliya wax la weydiisto loo qayshado oo maaragtay istiqaasada alle lagu keli yeelo iyo kaalmaysigii oo alle la magan galo oo maaragtay nadarka alle keliya loo nadro lagu gaar yeelo gowraca alle keliya lagu gaar yeelo iyo dhammaan noocyada cibaadadoo dhan oo rukuucdii iyo sujuuddii iyo kulli ay soo gelayaan salaaddii iyo tawaafkii waxaaso dhan waa in allah keliya lagu keli yeelaa buu leeyahy aayad kale alla wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun waa amarkii ugu horreeyey oo dadka la siiyo qur-aanka dhexdiisa alla wuxuu leeyahy dadow cibaadada rabbi ku gaar yeela keligii caabuda waa allihii idin abuuray aladii khalaqakum ee isagu idin abuuray waladiina min qablikum kuwii idinka horreeyana abuuray lacallakum waxaad mudan tihiin tattaquuna inaad dhowrsataan oo caradii alle iyo ciqaabkiisii aad ka dhowrsataan sababta waxaad la timaadeen sababtii idinka difaaci lahayd arrinkaas oo cadaabka idinka difaaci lahaa oo ah inaad allah keliya caabudaan oo alle keyrkiisna aadan caabudinina marka culimadu waxay leeyihiin aayadan ka dambeyso aladii jacala lakum alarda firaashan wasamaa binaan waanzala min asamaai maan faakhraja bihi min athamaaraati risqan lakum waa xujadii iyo daliilkii tusinayey mudnaashada alle uu kaa mudan yahay cibaadada sababta isagoo hadduu ku abuuray oo waxaad u baahantah oo dhan nolosha uu maaragtay kuu wafiray ile cirkaye dhulkiiba isagaa maaragtay abuuraye dhulkana maaragtay mid fisan kaaga dhigay oo aad ku intifaacdo wax ka dhisato wax ku beerato dhulka alle wuxuu dhexdiisa yeelay wixii daruuraadkaaha aadan ka maarmin iyo wixii xaajaadka ahaaba marka samadiina qorax iyo dayax iyo xidiga iyo yaa alla maaragtay ku abuuray dhulkiina wuxuu idinkaga dhigay firaash iyo meelaad maaragtay ku sugnaataan oo degaankii iyo beerihii iyo maritaankii iyo aada ugu intifaacdaan waanzala min asamaa'i samadiina alla wuxuu ka soo dejiyey maaan biyo oo biyahaasu daruuri bay ka yimaadaan faakhraja bihi min athamaraati risqan lakum samaraad baa alla idinkaga soo saaray oo wixii la cunaayo ah risqan lakum risq laidin arsuqaa idinka waad ku noolaanaysaan iyo faakihaba falaa tajcaluu lilahi andaada maadaama alla nicmooyinkaasu idiin galay alla ha u yeelnina kuwo aada leedihiin waa la mid oo waa shabahaan makhluuqaadka ka mid a ood caabudaysaan sidaad alla u caabudaysaan oo aada u jeceshihiin sidaad alla u jeceshihiin waana makhluuqaad adinka idin la mida oo ayagaba la arsuqo oo la maamulo wax ay samada iyo dhulka ay ku leeyihiin aanay jirin idinna anfici karin idinna dhibi karin wa antum taclamuuna idinkoo og alla hau yeelnina kuwa aad ku shabahaysaan waadna ogtihiin inaanu shariik lahayn iyo mid lamid ah xagga abuuritaanka iyo xagga risqiga iyo xagga maamulka iyo cibaadadaba marka sideed u caabudaysaan macbuudaad kale aad alla uda caabudaysaan marka waa wax lala yaabo marka aayaddaani waxay leeyihin culammadu waxay kulmisay cibaadada alle oo keligiis la caabudo la isfaray lana iska reebay in duulal kale la caabudo iyo daliilkii maarata arrinkaas in cibaadada alle waajib kugu tahay inaad u keli yeesho daliilka tusinaayo iyo daliilka tusinaayo inay baatil tahay cibaadada dulalka kale la caabudayo waa rabbinimadii meesha lagu muujiyey maadaama isagu abuuritaankii iyo risqigii iyo maamulkiiba uu la keli yahay cibaadadan adsaa iskale waa marka sidaa taa u qirtay oo abuuritaanka iyo risqiga iyo maamulkaba allah keli la ah aada u tiri cibaadadana sidoo kale waa inaad qirtaa in allah keligii uu leeyahay marka shirkigu inuu baatil yahay yaa meeshaa ka cad marka ibnu cabbaas icbuduu rabbakum markuu fasirayo muxuu yidhi waxiduu rabbakum rabbigiin keli yeela oo cibaadadii ku keli yeela ibnu jariir wuxuu leeyahay alla wuxuu ka reebay inay cibaadadiis duul kale la wadaajiyaan oo ay dulal kale caabudaan oo mid maaragtay lamida oo shabaha xagga daacada ay samaystaan taasaa laga reebay marka alla wuxuu leeyahay sida idinka abuuritaanka leedin abuuray iyo arsuqaadda leedin arsuqaaya aanu maaragtay mid shariiga ii sugnayn aniga oo hanashada aan idin hanto anugu aanu mid kaloo idin hantaa aanu jirin iyo nicmooyinka aan idin galay maadaama arkin uu sidaa u yahay aniga marka daacada iyo keli yeela cibaadada iyo keli yeela iyo saafi yeela ha samaysanina kuwo kale oo aad caabudaan maxaa yeele waad ogtihiin nicmooyinka dhammaantood aad haysataan inay xaggayga ka yimaadeen ibnu jariir saasuu ku fasiray ibnu kathiirna sidoo kale wuxuu leeyahay wa madmuunuhu annahu alkhaaliqu araasiqu maaliku daari wa saakiniiha in alla uu yahay kii wax abuura isagu ee wax arsuqa ee dhulkan iska lahaa isaguna arsuqa fabihada yastaxiqu an yucbada waxdahu walaa yushraka bihi hayru sidaasuu marka alla ku mutaa in keligii la caabudo oo aan cibaadadiisa wax kale la wadaajinin sidaa darteeda allu wuxuu yidhi falaa tajcaluu lilahi andaada wa antum taclamuun ayaduhu marka waa badan yihin waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu bilwaalidayn ixsaana alla wuxuu xukumay farid uu idin faray darteed inaadan alla moogi wax kala caabudinina sababto ah ma habboona in alla keyrkiis la caabudo sida ibnu jariir uu aayadda ku fasira ibnu cabaas qadaa wuxuu yidhi amara saasaa laga weriyey wasaana waa lagu fasiray yani alla wuxuu amray inaadan caabudinina asaga ma ogi labadii ku dhashana aada ixsaan u samayso taasaa la isfara marka cibaadadu ma banaana in loo jeediyo alla waxaan ahayn allana cibaadada isagaa mudan wax alla wixii sharci ahaan ay sugnaato inay cibaado tahay alla ayaa mudan duul kalena wax kuma laha qofkii marka duulal kale wax ka siiya shirki buu la yimid shirkiga xukunkiisana waa soo ogaan wacbudullah walaa tushrikuu bihi shay-a haddii saas lagu yidhaahdo macnaheedu waa maxay maxay ku fasirayaan mufasiriinta baqawi oo kale muxuu leeyahay waxiduuhu wa atiicuuh keli yaal macnaha cibaadadu ku keli yaal alle waa ateeca walaa tushrikuu bihi shay-an cibaadadiisana wax kale hala wadaajinina marka nimanka mushrikiinta ahi iyagoo rumaysan in alla keligii u abuuray yay haddana cibaadada wax kale la wadaajin jireen sida alla uu yidhi wamaa yuuminu aktaruhum billahi illaa wahum mushrikuun badankood allama rumeeyaan ilaa inay shirki la imaanayaan moogi waxba isku qasaayaan ikrima wuxuu leeyahay haddii aad weydiiso waryaa idin abuuray oo cerkay dhulka abuuray waxay leeyihin allah maaragtay na abuuray cerkay dhulkan abuuray iimaankooda marka waa kaas marka rububiyada waa qirsan yihiin soo ma jeed rabbinimada alle waa qirsan yihiin laakiin wuxuu leeyahay wahum yacbuduuna hayrahu laakiinse dulal kale caabudaya marka alla isagaana abuuray cirkay dhulkana abuurtay waxma tarin soo ma jeedid ila shirkigay ku dhaceen mucaad ibnu jabal wuxuu yidhi xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen rasuulka sal alla ly slama yaan dameer la saarnaa buu leeyahay markaasuu wuxuu yidhi mucaadow tadri maa xaqullahi cala alcibaad ma garanaysaa xaqa alla uu addoommadiisa ku leeyahay wamaa xaqu alcibaadi cala allah iyo xaqa addoommadu ay alle ku leeyihiin waxay ka mudan yihiin markaasna waxaa yidhi buu leeyahy allah warasuulu aclam alla iyo rasuul baa u cilmi badan cilmigaas ma hayuu yidhi markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalama faina xaqa allahi cala alcibaadi an yacbudu allah walaa yushrikuu bihi shay-a xaqa alla addoommadu ku leeyahy wuxuu yahay inay allah caabudaan oo aanay cibaadadiisa duulal kale la wadaajin wa xaqu lcibaadi cala allahi caza wajal addoommadu xaq ay alle ku leeyihiin oy ka mudan yihiin wuxuu yahay anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shay-a inaanu cadaabin alle qofka aan shirki ku dhicin qaala qultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuul allah rasuulka allow afalaa ubashiru nnaasa mawaana dadka u bishaaraynaynin qaala wuxuu yidhi laa tubashirhum fayatakiluu ha u bishaarayn buu yidhi waxaad dhici karta inay maaragtay tala saartaan arrinkaasa oo ay marka camalkii ka joogaan taasna lama rabo marka qofkii duulal kala caabudaa xaqi alle waa u dayacay cibaadadiisna wax kulula wadaajiyey wa ilaahukum ilaahun waaxidun laa ilaaha illaa huwa araxmaan raxiim macbuudkiinu waa mid keli ah ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye allihii maaragtay naxariista guud lahaa allihii naxariista gaar lahaa dabari wuxuu leeyahay midka idinka mudan inaad ateecdaan oo cibaadada idinka maaragtay mutay waa mid macbuudaho waaxida waa rabbi waaxida falaa tacbuduu hayrahu hayrkiisa caabudinina walaa tushrikuu macahu siwaahu cibaadadiisana wax kale hala wadaajinina faina man tushrikuunahu macahu fii cibaadatikum iyaahu huwa khalqun min khalqi ilaahikum mithlukum maxaa yeele kuwaas aad cibaadada alle wax ka siinaysaan waa kuwo alla uu abuuray oo khalqiga alle ka mid a sida adinka oo kale aad khalqiga alle uga mid tihiin wa ilaahukum ilaahun waaxid macbuudkiina cibaadadinka mudan waa mid keli ah laa mithla lahu walaa nadiir wax shabahaana ma jiraan marka shiikhu wuxuu maaragtay tusaale ahaan u sheegay shirkigii addabxu ligayr illah alluu wuxuu yidhi qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu bidalika umirtu ana awal muslimiin dabari wuxuu leeyahay rasuulkii alle sal slam yaa allo wuxuu ku yidhi maxamedow waxaad ku tiraahdaa kuwaas mushrikiinta ah ee sanamyada caabudaya ee adigana ku leh nagu soo raac waxa aan maaragtay rabno annagu oo ah inaad nala caabuddo sanamyadeenna waxaad ku tiraahdaa ina salaatii wa nusukii aniga salaadayda iyo gowracayga iyo wamaxyaaya noloshayda iyo mamaatii geeridayda lilahi rabbi alcaalamiina yay u sugnaadeen allay u saafi yihiin duuna maa ashragtum bihi iyadoo aan wax laga siinayn kuwa adinku aad maaragtay wax ka siiseen cibaadada uthaanta ah laa shariika lahu intaa lasoo sheegay wax alla maaragtay la wadaaga ma jiro oo khalqigiisa ka mid ah nasiibna kuma laha sababtoo ah cibaadadii waa in alla saafi u noqoto marka cibaadadii alla saafi u noqonaysay waxaa lagu daray gowrici baa lagu daray aayad kale alle wuxuu yidhi fasalli lirabbika wanxar rabbigaa keliya u duko keligiisna waxu gowrac isku meel baa marka la aadiye ibnu kathiir wuxuu leeyahay alla wuxuu faray rasuulka sal ly slam inuu mushrikiintii u sheego caabudayey alla waxaan ahayn oo magaca alla waxaan ahayn wax ku gowracayay inuu taa ku khilaafsan yahay maxaa yeeley salaada rasuulka sal ly slama iyo gowriciisuba alle ayay khaalis u yihiin oo magaca alle unbu wax ku gowracaa rasuulku sal ly slama fasalli lirabbika wanxar ibnu kathiir marka wuxuu leeyahay salaadaada alla u saafi yeel gowracaadana alla u saafi yeel sababto a mushrikiintu asnaamtay caabudi jireen buu leeyahay waana waxbayna u gowrici jireen markaas alla wuxuu faray rasuulka sal ly slama inuu khilaafo ou dariiqoodu ka leexdo oo niyaddiisa iyo qasadkiisu ay maarata alla keliya u jeestaan oo alla wuxuu u saafi yeelo arrimahaas oo dhan xadiidka cali bin abi taalibna wuxuu ahaa in rasuulku sal slm uu yidhi lacana allahu man dabaxa ligayr illah alla naxariistiisa ha ka fogeeyo qofkii alle waxaan ahayn wax u gowraca marka gowracu allah buu maaragtay ku gaaryahay marka cibaado loola jeedo haddii aad meel kale ula jeesatana oo aad duulal kale maarata ugu taqarubto oo aad dabxi ugu dhowaato shirkigii baad ku dhacday xadiidkan lacana allahu man dabax ligayri illaahi markii uu sharxaayey nawowi wuxuu yidhi adabxu ligayri illaahi waxaa laga wadaa buu yidhi in magaca alle waxaan ahayn wax lagu gowraco sida qof sanam wuxuu gowracaya ama wixii maaragtay saliibka la dhihi jiray macatabka ay dhahan soomaalidu oo kirishtaanku ay isticmaalaan ama nebiyullaahi muusa iyo wax u gowracayaan ama ciise wax u gowracayaan ama kacbadii wax u gowracayaan iyo wax lamid a dhammaan waa xaaraan buu leeyahay mana banaana waxaas la gowracay qofka wax gowracaya ama muslim ha ahaado ama nasraani ha ahaado ama yahuudi ha noqde shaafici arrinkaas waa tansiisiyey asxaabteennuna waa isku waafaqeen buu leeyahay macnaha shaaficiyadu ka wadaa wuxuu ku sii daray marka fain qasada maca dalika tacdiima almadbuuxi lahu gayra allahi tacaala haddii macnaha ay arrinkaa la jirto uu ku sii daro inuu u qasdaayo weyneyn uu weyneynayo kuwa uu wax u gowracayo aan allah ahayn walcibaadata lahu iyo inuu maaragtay ku caabudo arrinkaas ila gowracu waa cibaadaan ir moogtaha wuxuu leeyahy marka nawowi kaana dalika kufraa waaba gaalnima taasu oo gaalnimay noqotaa fain kaana daabixu muslima qabla dalika saara bidabxi murtadaa wuxuu leeyahay nawowi haddii kaa wax gowracay uu muslim marka hore ahaa gowracaas uu sidaa u sameeyey oo uu ku weyneynayo kaas uu wax u gowracayo oo uu ku caabudayo yuu murtad ku noqdaa oo diinka uga baxaa uu leeyahay sheikhu marka muxuu yidhi minhu dabxu ligayr illaahi kaman yadbaxu liljinni aw lilqabri waa sida kuwa maaragtay jinniga wax u gowraca ama qabri wax u gowraca jinniga maaragtay waxaa wax loo gowracaa mararka qaarkood marka la rabo in maaragtay shartoodii layska ilaaliyo wuxuu leeyahay si aanay ii dhibin yaan wax ugu gowracayaa buu leeyahay guri cusub markuu dhisto oo kale yuu wax gowracayaa wuxuu leeyahay dhibkoodaan iska ilaalinayaa buu leeyahay ama qabri buu wax u gowracayaa oo qofkaas qabriga ku jira yuu wax ka rajaynayaa wuxuu leeyahay haddaan ku weyneeyo gowracaan faa'iidaan ka helayaa ama yuu sabadhihin faa'iidan ka helaya hadduu wey ku weyneynayo oo u maaragtay ku caabudaayo waa wax diinkii looga baxaayo waman yushrik billahi faqad iftaraa ithman cadiima qofkii cibaadada alle wax kale la wadaajiya wuxuu abuurtay dembi weyn sababta been buu ku hadlay oo kelinimada alle yuu iska jaxdiyey wuxuuna qiray in khalqiga alle qaar ka miduhu ay alle wax la wadaagaan ama alle uu maarata saaxiibad uu leeyahay ama walad uu leeyahay marka waa ismi weyn iyo maarata jeexdeen dadkaasu gowracu marka wuxuu qeybsamaa mid sharci ah iyo mid bidci ah iyo mid shirki ah sida culamadu ay yidhaahdeen kan sharcigaa waa maxay waa midka alle loogu dhowaanayo sida maaragtay xajka oo kale wax la gowraco iyo udxiyada maalinka ciid weyntaa neefka la qalaayo waa midaad alle ugu dhowaanayso kaasu kan bidcigaahuna waa maxay waa midka maaragtay qubuurta agteeda lagu qalaayo oo wuxuu leeyahay dadka qabriga imaanaya iyo yaan ku sadaqaysanayaa buu leeyahay marka in qabriga loo qasdo yaa bidca ah oo faa'iido gaar ah qabriga agtiisa in wax lagu gowraco yuu leeyahay marka kaa shirki lama laha sababtoo ah kii qabriga ku jiray uma aanu qasdin asagu oo maarata uguma dhowaanayo gowraca marka wuxuu leey allaan ugu dhowaanayaa laakiin dariiqa oo bidcaa ugu dhowaanaya alle kan shirkiga marka waa maxay waa midka marka kaas qabriga ku jira laftiisa loola qasdaayo ama la leeyahay jinnigii yaan maarata iska ilaalinaya athaani naaqidka labaad waa maxay man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ita yuu leeyahay shiikhu waa qofkii alle iyo asaga inta u dhaxaysa samaysta wasaa'ita kuwa uu maaragtay wasiilo ka dhiganayo waxbaan ku gaaraya uu leeyahay yadcuuhum ayagiibuu maaragtay wax weydiisanaya wayasaluhum shafaacata shafaaca ayuu weydiisanaya wayatawakalu calayhim ayaguu tala saaranaya kafara ijmaacan culimada iskuma khilaafsana inuu arrinkaa ku gaaloobayo marka wasiilada uu samaysanayo muxuu ka rabaa ayaguu tala saaranaya shafaacana maaragta waa ka dalbanaya والدليل قوله تعالى دليل كن وحوية ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار دين كسافقة الله يأسك له والذين اتخذوا من دونه أولياء كو ألا سكدي كو أولياء سمعستي maxay leeyihiin maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa annagu iyagaa caabudi mayno ilaa inay alla noo dhoweeyaan moogi ina allaha yaxkumu baynahum fiima hum fiihi yakhtalifuun alla waa uu kala xukumi doonaa waxay isku khilaafsanaayeen ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo man huwa kaadibun kafaar mid beenlow ah oo gaalnimo badan ma hanuuniyo alle marka hadda maxay yidhaahdeen ma caabudayno kuwaas ilaa inay alla noo dhoweeyaan moogi saasaan u caabudaynaa bay leeyihin marka magacii waxay ka bedeleen xuquuqdii alle ayay siinayaan way isu dullaynayaan way caabudayaan waxbay u gowracayaan waxbay u nadrayaan waxbay u weydiisanayaan haddana waxay leeyihiin waxaan u caabudayno waa inay alle u noo dhaweeyaan keliya marka wasiilan ka dhiganay bay leeyihin aayad kale alle wuxuu yidhi wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaauna cinda allah alla sukadiisa waxay caabudayaan waxaan iyaga wax u dhibaynin anfacayna waxayna leeyihiin alla agtiisa inooga ergeynayaan bay leeyihiin marka waa nooc shirkiga ka mid ah marka kuwaas ay alla maaragtay ku shabaheen ay alla lamid yihiin ay maaragtay leeyihiin waxay ku magacaabaan wasiilo iyo kuwo wax lagu gaariyo ku magacaabaan iyo kuwo ergeeya oo kii wax weydiisanayay waxay u dhaweynayaan bay leeyihin alle marka waxay isu qiyaasayaan allihii wax abuuray iyo makhluuqii oo waxay leeyihiin adduunyadan dadka madaxda ah lama gaari karo ilaa inaad dad usii marta moogiyi iyo dad ayaga u dhow alle marka waxay kaga qiyaas qaateen khalqigiis marka yadcuuhum waxbuu weydiisanayaa wayasaluhum shafaaca shafaacana waa weydiisanayaa shafaacadan alle keliya iska leh alla wuxuu yidhi qul lilaahi shafaacatu jamiica waxaad ku tidhaahdaa shafaacada dhammaan allah iska leh shafaaca markaad rabto waxaad ku raadisaa inaad allah cibaadada u saafi yeesho ee dulal kale cibaadada alle wax kaa siinin xadiidka abu hurayra markii uu weydiiyey rasuulka sal ll slama man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama yaa maaragtay heli og shafaacadaada maalinka qiyaama oo sii mudan wuxuu yidhi rasuulka sal ll slama alele waan malaynaya buu yidhi abu hureyro in xadiidka aanu weydiinaynin qof adiga kaa horeeya lima ra'aytu min xirsika cala alxadiid waxaan arkay oo ah sidaad xadiidka ugu dadaalayso ascadu nnaasi bishafaacati shafaacadeedu waxa ugu maaragtay mudan oo u heli og yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaha man qaala laa ilaha illa allah khaalisan min qalbihi aw nafsihi qofki laa ilaha illa u yidhahda iyadoo ay ikhlaas ka tahay shafaacadu wuxuu sheegay rasuulka sal sl inay gaari doonto man maata min ummatii laa yushriku billahi shay-an buu yiri rasuulka sal slam qofkii ummaddayda ka mid a ee dhinta oo aan cibaadada alle wax kale la wadaajinaynin ayay gaari doonta waa shafaacada qiyaamaha marka shafaacada waxaa lagu helaa tawxiidka iyo ikhlaaska laakiin inaad maaragtay duulal kale aad maaragtay cibaadada wax ka siiso oo aad tiraa alle agtiisa iga ergeynayaan taas waa nooc shirkiga ka mid ah wayatawakalu calayhim uu tala saaranayo inuu maaragtay wixii khayr iyo faa'iidaana inay u soo jiidaan dhibkana ka celiyaan yuu tala saaranayaa kafara ijmaaca marka qofkaasi waa qof gaaloobay oo culimaduna waa isku waafaqsan yihiin sida sheekhu islaam ibn teymiya uu yiri faman jacala almalaa'ikata walambiya'a wasaa'ita yadcuuhum wayatawakalu calayhim ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين أوليه sida majmuuc fataawa ku taalo qofkii malaa'igta iyo ambiyada wasiilooyin ka dhigta uu wax weydiisanayo oo uu tala saaranayo ambiyadii yaa markay dhinteen wax la weydiisanaya waana la tala saaranaya waxna waa la weydiisanaya maxaa la weydiisanaya in manaafic lasoo jiito dhibkina la iska difaaco wuxuu weydiisanayaa dembiga halay dhaafo buu leeyahay qalbigayga ha la hanuuniyo kurbada ay haysta halayga faydo maarata faqriga ay haysta halayga qaado yuu leeyahay qofkaas waa kaafir buu leeyahay biajmaaci almuslimiin shiikhu wuxuu yidhi athaalithu naaqidka saddexaad waa maxay man lam yukafir almushrikiina aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum kafara qofkii aan gaaladii mushrikiinta ahayd aan gaalnimo ku xukumin oon ka ictiqaadin ama gaalnimadooda ka shakiya ama madhabkooda saxa yidhaahda wax uun ka mid a madaahibtoodii ay ku gaaloobayeen kafara qofkaa isaguna waa gaaloobay sababtoo ah kitaabkii allaba ma rumaysna ila kitaabkii allah maaragtay ahlu kitaabkii oo yahuudiya iyo nasaaradii markii rasuulkeena sal sl soo dira kadib gaalnimo ku xukumay oo alla wuxuu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiix bnu maryam aayaddan adaata aan soo akhrinayn way gaaloobeen kuwa yidhi alle waa masiix bnu maryam waa ciise yidhaahdeen aayad kalena alle wuxuu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha thaalisu thalaatha way gaaloobeen kuwii yidhi alle waa saddex mid saddexeeya yay yidhaahdeen aayad kalo aayad kaloo adaata aan soo akhrinaynana waa tii ahayd ina aladiina kafaruu kuwa gaaloobaya alle u leeyahay oo min ahli lkitaabi maxaa lagu caddeeyey ahlu kitaabkii ka mid a waa yahuudii nasaaro ma ogtahay iyo almushrikiina mushrikiintii carabta ee la oqon jiray iyo wixii shabaho meel kastay joogaan waddan kastay ku nool yihiin fii naari jahannama ay gelayaan khaalidiin fiiha iyagoo ku waaraaya ulaaika hum sharu lbariya makhluuqaadkii o dhan ayagaa ugu shar badan ba alla ku xukumay haddii marka aad tiraahdo kuwaas ilaahay gaalnimada ku xukumay ma aanay gaaloobin adigaa gaaloobay marka ama wuxuu ku shakinayaa gaalnimadoodii qof alle uu gaalnimo ku xukumay rasuulkiina sal sl sl uu gaalnimo ku xukumay laga hadli maayo dadkii marka muslimiinta ahaa ee alle maaragtay rabbinimada uga raali noqday rasuulkana sal slam rasuulnimo uga raali noqday islaamkana diinnimo uga raali noqday ee uu maaragtay yani qalad ka dhacay dadkaas hadda laga hadli maayo waxaa laga hadlayaa waa kufaartii asalka ahayd iyo qofkii riddihiisu ay caddaatay qof islaamku anigu shaqo ku malihiyo waa ka baxay leh isagana maaragtay murtadnimadiis waa caddahay moogta oo diimo kalaan gala iyo leh ama mulxid baan ahay leh wax noocaas oo kale ah marka inaad ku shakisan maaha kuwaas gaalnimadooda sababtoo allah gaalnimo ku xukmiye in marka shaki kaa gala ma ah ama maaragtay madhabkoodu waa waa sax leeyahay wax ka mid a caqaa'idda kufaarta ee gaalnimada ahayd ile waxyaabaha qaarkood waa bidco moogta waxbay isku dhex qasaan tiro badan caqaa'idoodii gaalnimada ahayd diinka looga baxayo wuxuu leeyahy waxaan waa wax fiican oo gaaladaas ay haystaan ama hadalkaas waa hadal fiican yuu leeyahay wax ku jira ma jira wax dhiba ma leh marka yani madaahibtii gaalada ee gaalnimada maaragtay keenaysa qofkii waa sax yiraahda ama wax caqaa'idooda ka mid a ee lagu gaaloobayo waa sax yiraahda isaguna waa gaal marka waa saddex shay oo hadda diinka looga baxaayo yuu shiiku meeshan ku arooriyey waa maxay qofkiioo maarata mushrikiintii iyo yahuudiya nasaaradii alla gaalnimada ku xukumay dhahaaya gaalo maha waa mid tan labaadna waa maxay ama gaalnimadoodii ku shakinaya ta qur-aankii ku shakiyey waa macnaha ama madaahibtoodii gaalnimada maaragtay rasmiga ahayd yuu leeyahay waxbaa ka sax kan waa sax kan waa sax waxaasuu leeyahay iyadana marka waa naaqid kale oo diinka looga baxo wabillahi towfiiq